أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا waa tahay dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walbo aad joogtaan iyo si walbo idinku soo gaaraya maqalka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dersiga labiyo tobanaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh cabdiweli muudey xafidahullah ee ka faa'iidaysi wacan مؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وعن كسو جرني كتاب كيني بالصيام ترتقي أخلاقنا soonka waxaa ku barbaaraya oo ku koraya dabeecadayna maadaama bishii barakaysneed ee ramadaan aynu ku guda jirno xalaqadan xalaqadii labaiyo tobanaad weeye daraasadii noo socotay ee kitaabka ku saabsanaa kitaabkaasuu qoray doctor maxamed ibnu maxamed alfaqiih baabkaynu ka bilaabayno waa khuliqa alikhtisaadu fii ramadaan dabeecadda dhexdhexaadsiga ee ramadaan gudihii xagga maalka in lagu dhexdhexaadsado oo israafka iyo tasarufka la yska ilaaliyo yuu u baab yahay xalaqadii labiyo tobanaad wey farada allaahu siyaama shahra ramadaani almubaarak ilaahay wuxuu waajibiyey bisha ramadaan soonkeedii bishii barakeysneed litahdiibi alarwaaxi ruuxda in la layliyo ayaa ilaahay saa u yeelay iyo wa siyaami nnufuusi iyo nafafyaaluhu inay soomaan oo soonkii ay la yimaadeen iyo walqiyami in la joojiyo can alakhlaaqi asayi'a dabeecadda xun in la joojiyo iyo wa sifaati alqabiixa iyo tilmaamaha foosha xun leh in la joojiyo allatii taasoo taqdibu allaahu tacaala ilaahay caragelinaysa tabaaraka wa tacaala wa min tilka sifaat tilmaamaha waxaa ka mid ah allatii taasoo tugsiru soo fara badatay fii shahri ramadaan bil ramadaan dhexdeed al israafu maalka in la qubo oo lagu xadgudbo iyo watabdiiru iyo maalqubis in la sameeyo fii zamanin wakhti gudihiina saa la yeelo wakhtigaasoo yucaanii fiihi nnaasu dadku ay ka sheeganayaan min shiddatin dhibaato daran ay ka sheeganayaan iyo wa balaayin iyo wa balaa'in balaaye ay ka sheeganayaan iyo imtixaanaad iyo wa xuruubin dagaallo iyo weli awaa'in iyo ciriiri ama musiibo ay ka sheeganayaan liawaa waa musiibaadka iyo ciriiriga adduunyada wey iyo wal aalaami xanuunno iyo wa adawaa'in cudurro ay dadku ka sheeganayaan fa ilallaahi almushtakaa allaan u sheeganaynaa wiili shiiqu min tacaamin cunno xaggee taasoo yarmii la gemayo filmasaabili qashanqubyada lagu shubahayo wa hunaaka halkaana man huwa biamsi alxaajadi dad aad iyo aad ugu baahan ayaa jira ilayhi tacaamkaa xaggiisii la qubahayo raashinkii oo nadiif ah yaa qashinqubka lagu shubahaya taasna wuxuu yidhi dad maanta baahi u qaba ama baahi aad u daran qaba ayaa meeshii jooga lamana siinayo marka allaan u sheeganaynaa buu inaan u ishtakoonaynaa ta'ammaluu marka ila fiiriya maci la jirkeeda maciya la jirkayga bal ila fiiriya buu yidhi macshara saa'imiina kuwa sooman kulankoodiiyow waxaad ila eegtaan fii qowli rabbi alcaalamiin alla hadalkii uu yidhi allihii uun ideelkii maamulahayay naahiyan asagoo reebaya cibaadahu lmu'miniin addoomihiisa mu'miniinta ka reebaya jacalana allaahu wa iyaakum minhum ilaahay hanaga mid yeelo addoommaha mu'miniinta oo ilaahay wuxuu ka reebay ka haray qaala tacaala alla wuxuu yidhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cunna cunada cunnada cuna biyahana caba hana ku xadgudbina oo xadkii ha dhaafsaynina maxaa yeelay innahu laa yuxibu almusrifiin maxaa yeelay ilaahay ma jecla kuwa xadgudba oo raashinka ku xadgudba oo cabitaanka ku xadgudba ilaahay ma jecla dadka israafka samaynaya suuratu lacraaf weeye fa amara allahu almu'miniina ilaahay mu'miniinta wuxuu amray bilakli inay wax cunaan iyo washurbi inay wax cabaan min alطayibaati waxyaabaha wan wanaagsan inay cunaan ay cabaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa waxyaabaha wanaagsan cuna camal suubanna la imaada sheikhu wuxuu yidhi wanahaahum can ilisraafi ilaahay wuxuu ka reebay dadka iimaanka laga helay waxa uu alla ka reebay canil israafi xadgudubka oo maalka lagu xadgudbo wa haada arrintaana yaqhtadii waxay keensanaysaa annahu yubqiduhu inay taa ay caragelinayso maadaama ilaahay uu ka reeba addoommaha hadday la yimaadeen in alla caragelinayso wamaa yubqiduhu allaahu waxa eebba caragelinayana falwaajibu calaynaa waxaa korkannada waajib ku ah al ibticaadu canhu inaan ka dheeraanno maxaan saa u yeelaynaa irdaa'an lilraxmaan allaha raxmaanka annagoo raalli gelinayna wa isqaadan lishaydaani shaydaanna caragelinayna wa tamacan annagoo damcayno quud daraynayna fii thawaabi alwaaxidi almannaan allaha gallada badan lee keligii ah abaalmarka uu aakhiro addoommaha mu'miniinta abaal marinayo annagoo rajo weyn ka qabno marka saas darteeda waajib muslimiinta waxaa ku ah inay ka fogaadaan israafka iyo xadgudubka cunnada iyo biyaha lagu xadgudbayo walil israafi almadmuumi xadgudubka la caayey ama la eedeeyey suwarun cidda muuqaallo dhowr ah ayaan soo gudbinayaa kuna saabsan fii xayaati asaa'imiina dadka sooman noloshooda ku saabsan dhowr arrimood baan soo sardin buu yidhi shiikhu fa min suwari alisraafi bildhaamaha iyo tusaalooyinka tusinaya xadgudubka bishan barakaysan ee ramadaan ilaa saddex muuqaal buu keenayaa shiikhu muuqaalka ugu horreeya buu hadda marahayaa fa min suwari alisraafi maa qaalahu sacdiy fii tafsiirihi tafsiir alimaamu sacdi safxada laba boqol siddeetan iyo todobo markuu taabanahayey aziyaadatu cala alqadri alkaafi in la badiyo qadar kugu filan iyo wa sharihi iyo wa sharahu iyo israaf in lagu sameeyo fi lma'kuulaat waxyaabaha la cunahayo allatii taasoo taduru ljisma jirka dhibaysa in israaf lagu sameeyo in siyaado laga dhigo qadar kugu filan ah haddana sii siyaadiso taasoo israaf kuu keenaya inuu jirkaadina hadhow dhibo waxa la cunahayo wa haada aladii yaxsulu wuxuu ka helahayaa arrinta ayadaa min kasiirin min alsaa'imiin baa laga helayaa in badan oo saa'imiinta ka mida wuxuu ka helayaa min annahami in la boobo cala al akli cunnada boobitaan la boobo annaham waxaa weeye in la boobo cunnada oo qofku qaadkiisa wax ka badan uu qaato min annahabi cala al akli oo isku daldasho maxaa raashinka haddii xadkiisii la dhaafsiiyo qofka inuu dilaaca buu khatar u yahay nin soor ka dhargay baa laga sheekeeyo kilidii baa dilaacda markuu dhargo markii dambe dhacdiisii uu maqla buu yidhi ninka waxaa lagu tilmaamay inuu yidhi ay idhabay bimacnaa yaa wax igu dhufta dhagax igu dhuftay micnaa adiga ilaa isdhowdo adaa saas isu yeelo isku dhuftay weeyo dhuuntaadaa ku dilaysa ninna wuxuu yidhi hadda ka hor aniga calooshayda ay dilayso leanna calool ixsaan ma lahay dhahan soomaalidiyo wixii lagu rido uunbay qaadan saa daraaddeeda qadarkeeda iska ilaali qofka markaa wax xasilahayo uu ka helahayaa min annahami inuu boobboobo cala alakli cunnada ayuu ka helahayaa iyo walinqidaadu iyo cuncunadiiba la baaba'sho oo lagu dheelo calaa anwaaci aladcima nucyaalaha cunnada oo dhan xataa yusaaba bitakhumma ilaa qofka daaca qurunba uu asiibo ku dhaco takhumadu waxa weeye daaca qurun wey iyo wal aalaam xanuuno almaciddati ee caloosha kaga dhaca calool xanuun qofku inuu ka bixi waayo maxaa yeelay idcaamu tacaam cala tacaam inta la boobo oo haddana layska badiyo oo caloosha lagu baaba'sho noocyaal kala gedisan la qaato ee laysku baabi'iyo waxay keenaysaa daaca qurunay qofka ku keenaysaa aalaamulmacidday marka keenay calool xanuun badan inuu qofku ku dhaco kaasoo yacudu lagu tirinaya min khuluqi alisraafi almadmuum dabeecadda xadgudubka teeda liidata ama la eedeeyey ama la caayay alladii taasoo yambaqi ay u habboon tahay lilmu'mini ruuxa mu'minka ah an yatakhallasa minhu inuu ka faraxasho ama uu ka faaruqo ama uu ka takhalluso bannaanka ka maro inuu calooshiisii saa uga xadgudbo wa ta'amul marka fiiri kayfa nadamat shareeca shareecadu seebay u nidaamisay bal fiirfiiri طعام المسلم قفك مؤمن كارهاشنكيس كما جاء في حديث مقداد ابن معدي كريب سيدو كوي من حديث كي صحابي جليل كمعداد ابن آه مقداد ابن معدي كريب معدي كريم رضي الله عنه قال مقداد وحنيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحنيري ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه إنا آذن وح أغشر بضن weel la buuxiyo calooshiisii aanan ahayn ma jirta weeye ina aadan inuu buuxsho weel ou buuxsho maamala ibnu aadama ma buuxiyo ina aadan wicaa'an weel sharan kaga shar badan min batnihi calooshiisa shay yacni wax kaga shar badan uu buuxiyo bili aadan ma jiro bixasbi ibni aadama aakulaatin yaqimna sulbahu waxaaba ku filan ina aadan aakulaad dhowr luqmo taasoo yaqibna uu ku toosiya sulbahu dhabarkiis fa in kaana laa maxaala hadday lagama maarmaan noqoto inuu cunnada ka badiyoba aakulaadkan iyo luqmooyinka fa hulutsun litacaami saddex meel marka caloosha loo qaybiyo meel cunnada ha ku shubo wa hulutsun lisharaabi saddex marka loo qaybiyo qaybta kaleetana biyaha ka dhigo wa hulutsun linafasi hulusna ha ka dhiga qaybta saddexaad neefta uu neefsanaya marka saddex meel marka caloosha loo qaybiyo meelna biyaa lagu shubi meelna biyaha cunada lagu shubi meelna biyaa looga dejin meelna waa laga neefsanaya booskii neefta haddaad weyso waxaad gaari inay neefta ku dhibto xadiiskaana imaamu axmed baa fii musnadihi ku soo saaray toban iyo todoba kun boqol siddeetan iyo lix tirmidna waa werinayaa sidoo kale laba kun saddex boqol iyo sideetan صحيح الجامع الصغير كان الشيخ الألباني وكو صحيح يليا شن بقول يعني شن كن لح بقول أفرتن شن, شن كن لح بقول تضباتن يا أفر حديث كاسقا حوتصينا هيا بلا آذن كوح uga shar badan calooshiisii inaysan jirin inuu buuxiyo hadday lagama maarmaan noqoto saddexda qaybood ee nebiga xadiiska ugu qaybiya caloosha u qaybi qaybna tacaamka sii qaybna biyaha sii qaybna neefta u reeb dad waxaa arkay xilliga ramadaanka intay afurka iska badiyaan salaada taraawiixda ama cishahaba ku dukanahaya amaba inay taagnaan la'yihiin aad dareemi sidayna neefsanahaya qaala ibnu cumar radia allaahu canhu wuxuu yidhi tajasha'a rajulun cinda annebiyi ninbaa ku daaca qurmay nebiga agtiisa sal allahu aleyh wasalam ammaan iyo nabadgeliyo nebi maxamed korkiisa allaha yeela faqaala wuxuu yidhi ikfif ka gaabsa cannaa xagganada jashaa'aka war naga fogeyo naga gaabi dhawaqa daaca qurunka aad waddo faina adwala annaasi juucan yowma alqiyaama maalinta qiyaamo dadka ugu dheer xagga gaajada waxa weeye akharuhum shabacan fi ddunya waa dadka ugu badan xagga cunnada cunitaankeeda ama dheragta adduunyo gudaheed lagu dhergo dadkaasaa ugu daran buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrajahu tirmidiyi baa soo saaray ibnu maajahna wuu werinayaa saxiixadana sheikhu lalbaani baa ku saxiix yeelaya xadiiskana wuxuu tusinayaa qiyaamo dadka xagga gaajada ugu dheer inay noqon doonaan dadka adduunyada ugu dheregta badan leh waclam akhilkariim ogow buu yidhi addoonka wanaagsanow waxaad ogaataa ee mu'minka ahow anna haada nuuc nuucan asaga oo min al israafi xadgudubka ka mida yaxrimu saa'imu min umuurin cadiida qofka sooman wuxuu ka xarimayaa umuuro dhowr ah ayuu ka xarimayaahou u diidayaa ee taa la soco ruuxa mu'minka ee wanaagsanow أولا كو أرنت كواد يحرمه من القدرة على التنفس wuxuu u diidayaa inuu awoodo inuu neefsado bisuuratin jayidin muuqaal nadiif ah oo toosan inuu ku neefsado ama ow mariixa ama muuqaal raaxa leh uu ku raaxaysto inuu ku neefsado waa uu u diidahayaa ilin isagaa dacaankii ka badiyo qaybtii hawada buu buuxshay wa haadaa arrintaana yu'hiru calaa khushuucih salaadda inuu ku khushuuco iyo cibaado inuu ku khushuucana way ta'hiir bay ku yeelanoo way dhibaysaa wa tuma'niinatahu iyo xasiloonidiisii fii salaatihi salaadiisa inuu xasiloono ku dukado wa tajiduhu waad heli buu yidhi shiiqu idaa sallaa maca annaas haddaad la dukata dadka gudahooda ama dadka jameecadeeda ama dadka haddaad la dukato la jirkooda fii jamaacatin jameecana ah kula dukata waxaad helaysaa yatadaada- yatadaayaqu jidda aad iyo aad inay u ciriir sameeyeyso oo ciriiri uu ku jiro neeftiisina ay dhibayso yatadaayaqu wuu ciriiriyoobayaa jiddan aad iyo aad buu ciriiri u noqonahayaa lianna meeluu ka neefsadaba sooma reebanin wa lisaanu xaalihi xaalkiisana wuxuu ka tarjumahayaa inuu leeyahay micnaha arixnaa minhaa yaa imaam nooga raaxay yacni imaamow naga boobsi buu markaa ula jeedaa nooga raaxay bedelan min arixnaa biha bilaal hadalkii nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam bilaalow noogu raaxay yacni aqimka iyo adinka oo salaadii aayar marka in loo dukado marka waxay ka dhigantaa wir bal nooga raaxay naga boobsii inuu cala lisaan xaalu inuu oranahayo wa thaaniyan midda labaad buu yidhi sheikhu alisraafu fi shabaci dheragta in lagu xadgudbo yaxrumu asaa'imu qofka sooman waxay u diidaysaa riqata alqalbi qalbigiisa inuu dabacsanaado ama jilcanaado kamaa qaala bacdu salaf say dhaheen maa qalla طacaamu imri'in qof cunnadiisii ma yaraato ilaa raqa qalbuh ilaa qalbigiisii waa jilcaya wanuddiyad caynaahu indhihiisana way shubmayaanoo ilin baa ka daadanaysa wa qaala aakhar mid kale wuxuu yidhi raggii salafka ka mida man axabba qofka jecel an yunawira qalbahu laabtigi- laabtiisa inay nuurto falyaqil falyaqil طacaamahu raashinkiisa ha yareeyo Aa, haddaad raashin ka yarayso طacaamkaada waa isku toosayaa waxaa laga fiirin karaa jaamic alculuum walxikam oo ibnu rajab uu leeyahay safxada afar boqol labaatan iyo todoba taana waxay tusinaysaa dheragta badan inay ka fogaan jireen asxaabu rasuulillaah oo salafku qalbi jileec iyo ilin waxay ku timaadaa dacaamka oo la yaraysto weeye wa thaalitan midda saddexaad shiikhu wuxuu yidhi alisraafu fi eh, fi tashabuc wuxuu yidhi shiikhu alisraafu fi shabaci dheh in la xadgudbo dheragtana lagu xadgudbo weeye yaxrumu waxay u diidaysaa assaa'imu qofka sooman alfahmu alqawiyu si micnaha xoog leh qofku inuu wax u fahmo fahmaddii baaba ka tegaysaba kama qaala moxamed ibnu waasic sida uu yidhi man qalla طacaamuh fahima waxbuu fahmaa wa afhama dadkana waxbuu fahansiiyaa wasafaa saafina waa noqdaa waraqa waana jilca qalbigiisa wain kasura aطacaam haddii uu cu- yacni badsada cunaduna liyasqula saaxibahu kii badsaday saaxibkiisii waxay cuslaysiinaysaa min kathiirin in badan oo mimaa yuriid ka mida wuxuu rabo hilmaan baa u imaanahayo xusuustiisii baa tegayso wa qadiiman hore waxaa qaala bacduhum qaarkood ay u dhaheen raggii salafka ahaa ghalabat bitannatii fatannatii waxaa iga adkaatay oo iga qaalib noqotay calooshayda ayaa waxa ay ka badatay fadannatii caqligaygay ka badatay ilaan haddii caloosha keliya qofku uu ka fikiro waxay noqonaysaa in caqligiisii uu tago wa qaala camrin wuxuu yidhi ibnalcaas saxaabigii jaliilka camr ibnu caas fawallaahi maa batana qowmun calool ma yeeshaan qolo ilaa faqiduu bacda cuquulihim ilaa waxaa tago oy waayaan caqligooda qayb ka mida ayaa tagto wamaa madad cismatu rajulin ma meel yacni maro go'aan qofa qofkaasoo baata ahaaday batiinan qof calool weyn go'aankiisa meel ma marahay sababtoo calooshii baa saa u gelaysa marka haddii xikmad baa tilmaamaysa dhehaysa dahaba asaalixuuna waalwaaricuun wa baqiya alaakiluuna waalnaa'imuun adduunyada waxaa ka tegay dadkii suusuubanaa iyo dadkii xalaasha cunayey annagana la sheegahaya cidda soo hartay oo baqi salafu haadihi al umma way tageen dad saalixiina oo suusuuban oo xalaasha cuna bay ahay wabaqiya alaakiluuna wannaa'imuun adduunyada maanta waxaa ku soo haray dad waxay cunaan iyo jiif keliya ka fikirahaya ciyaadan billaah waad aragteen ilmaha ciyaal suuqa ah ee tarbiyada laga haleeyey ee cibaado iyo taaco alla aan shaqo ku lahayn ee riddada iyo meelaheeda ku nool in habeenkii shan saac lix saac ay soo jeedayaan aqalada hadday yimaadeen cunno ma la kariyo casho ma la dhigo ee war ka bilaabahayaan war meeshaas kala baxaa laleeyahay salaad subax uma soo kacaan saddex saac afar saac baa- baahiyaa soo kaceen quraac ma la karsho haddana kushiinkay ku qamaamahayaan wa baqiya alaakiluuna wannaa'imuun dadka maanta dunida ku soo haray waa dad waxay laqaan iyo meelay jiiftaan keliya ka fikirahaya waraabican midda afaraad dardaaranka afaraad sheekh wuxuu yidhi doctor maxamed qaala ibnulqayim wuxuu yidhi raximahullah wa amaa fuduulu aطacaami raashinka waxa dheeraadka ka ah fa huwa daacin qofka wuxuu ugu yeerahayaa ilaa anwaacin kasiira nucyaalo fara badan oo min ashari sharta ka mid ah haddii qofku cunno badan iyo nicmo un ay ka muuqato shar bay ugu yeeraysaa nicmada ka muuqata maxaa yeele fa innahu yuxariku aljawaarix maxaa yeele waxay dhaqaajinaysaa dheregta jirkiisa ilal macaasi dunuub bay u dhaqaajinaysaa wayusqiluhaa oo culeesna way ka gelinaysaa can itaacaati ilaahay cibaadadiisa iyo taacaadka allana way ka cuslaysiinaysaa wa xasbuka bihaadayni sharayn waxaa kugu filan labadan shar ee la soo sheegay oo in raashinkii waarixda iyo macsiyada uu qofka u kacaynahayo daacaadkana uu ka cuslaysiinayo waa laba shar inaad cibaadada ilaahayna ka cuslaato macsiyana ay kuu kaxayso dheragtii iyo nimcada adiga alla ku siiyey fa kam min macsiyatin badanaa macsiyo jala- jalabaha uu soo jiiday qofka ashabacu dhereg ay u soo jiiday badana wa fuduuli aطacaam iyo dheeraadka raashinka ay u soo jiiday badana ay fara badan tahay wa kam min taacatin xaala duunaha badanaa daaco alle loo cibaadaysanayo ay kala dhex teeday dhereg ayaa kala dhex teeday qofki inuu daacaysto cibaado iyo daaco la yimaado waa haamaansan berig oo dhan oo dheregtaa ka badato hurdo iyo dhereg unba u soo jeedaa faman waqaa qofka laga ilaaliya buu yidhi shara badni calooshiisa sharteeda faqad waqaa sharan cadiiman waxaa laga ilaaliyey shar aad u weynin badan waashaytaanu acdamu maa yataxakamu fi linsaan odaga ibliis ee malcuunka ee shaytaanka ahna waxa ugu weyn uu ku xukumo insaanku ama uu ku taxakumo waxa weyn idaa mala'a batnuhu min atacaam haddii insaanku calooshiisa uu raashin ka buuxiyo shaydaanka waa taxakumahayaa insaanka welidaa jaa'a fii bacdi alaathaar saas darteedaba aathaartii salafka ka sugnaa qayb ka mid ah ku timiday duyiquu majaariya shaytaani cidhiidhi geliya meelaha shaydaanku uu maro xididada majrima dami waata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xididada dhiiguu dadka u mara haddii marka wixii laga yareeyo shaydaanku waa ciriiriyoobahayaa bisawmi soonka ku ciriiri geliya ilan soonku maalintii oo dhan labiyo toban saac waa laga ajisnaanaya min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi inta laga gaaro marka qaar saddex iyo toban saac bayba noqon kartaa wa qaala nebiy wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam rasuulkiiya alla ammaaniya nabadgelya nebiga korkiisa allaha yeele waddamada qaar ee orobooba qoraxduba aananba arkin qaarkood waxa weye saacadabayba ku soomaaliya siddeed iyo toban saac qaar yacni gaajoonahabaaba ku jiraba oo xiliyadu isbeddelka ku dhacaya ilaahay baa koonka maamule marka waa lagu ciriiri gelin shaydaan ayaa lagu cerina dayiquu majaariya shaytaani bisawm waqaala nebiyu sal alla alay slm rasuulka alla wuxuu yidhi maa mala'a ibnu aadama wicaa'an shara min badni xadiiska haddaynu soo marnay ma buuxsha ina aadan weyl kaga shar badan calooshiisa walow lam yakun min alimtilaa'i haddii imtixaan ayan ahaan lahayn min aطacaami cunnada ilaa annahu yadcuuhu ila alghaflati ha yeeshee waxay ugu yeeri lahayd moognaansho imtixaankaas yacnii moognaansho ay moogaadaan ayaa badniga uu buuxiyey ugu yeeri lahaaday haddaysan imtixaan uusan jiri lahayn can dikri illaahi saacatan waaxida hal saac oo keliya jahama calayhi ashaytaanu markaasuu daaca qurmahayaa dushiisa shaytaanka wawacadahu wuxuuna u yaboohayaa shaydaanka ninka asaga ah wamannaahu wuu ku abaal sheeganayaa washaahaha ay akhaafahu way u cabsi gelinayaa wahaama bihi wuxuuna ku haminahayaa fii kulli waadin waadi kasta iyo tog kasta iyo meel kastaba inuu ku rido fa ina annafsa idaa shabicad maxaa yeele naftu hadday dheregto taxarakat way dhaqdhaqaaqi weeye wajaalad jawlay samayno way wareegi wa taafad way ku dawaafaysaahoo way wareegi waa isla mid taafad iyo jaalad calaa abwaabi shahawaat meelaha xun ee zinada iyo macaasida iyo dunuubta iyo lagu sameeyo unbay maanta dhan ka daba wareegi wa idaa jaacad hadday gaajootana sakanad waa xasilaysaaho waa degaysaa waa khashacad waana khushuucaysaa wa dallad waa isliidaysaaho waa dhul dhacaysaa marka taabay tusinaysaa ilma aadanka calooshiisa uu buuxiyo wax uga shar badan ma jirta weeye hadduu gaajoodana waa xasilayaa waana qushuucayaa waana isdhul dhigayaa kitaabka badaaci ulfawaa'id baa laga fiirin juska labaad safxada afar boqol sagaashan iyo siyeed wadakara adahabiyu imaamu dahabi wuxuu sheegay ana alimaamu shaaficiy imaamu shaafici kaana yaquul wuxuu yidhi alimaamu shaafici aimada afartaa imaam ka mida weeye soomaaliduna aad bay madhadkan u ictimaadaan oo u qabsadaan ashabacu yadkhulu lbadan wuxuu yidhi dhirigtu waxay cuslaysiisaa jirka wayusiilu lfatina dhugtana qofka waa ka qaada yani dhugtu waa caqliga caqligay qofka ka tegsiisaa yajlibu nawma waxayna u soo jiidaa hurdo qofku maanta dhan inuu iska jiifo uu hamaansado unbuu jeclaysanaya wayadcufu can ilcibaada cibaadadana waa ka taag daraadaao waa tabar daraanahaya marka in daacada iyo cibaadada lagu dadaalo dhammaantannada inaan ka wada shaqayno xalaqadaynan labaiyo tobanaadna mahaasaan ku joojinaynaa ilaahay hana suga habaadna allahna siiyo cadowga iyo gaalada nagu soo duulana allah tabaaraka wa tacaala ha jebiyo mujaahidiintana allah ha guulaysiiyo wa shakara allah xusna istimaacikum wallahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi asabiil وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا